kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dood dhex maraysa coronavirus iyo weliba kaduudiye muddo kooban gudaheed waa adigan kadeedo karantiilka geliyo dadkii kala kaxeeye maxaa tahay karoonow war cusub wuxuu yidhi karoonana horta kuma aqaanee su'aal haygu kadinine kaaganila hadlayow marka hore kumaa tahay kaduudiya wuxuu yidhi
waxaa kaloo aad maqli doontaan qayb kale oo ka mida taariikh faneedka allah u naxariistee maxamuud ismaaciil xudaydi qofkii inuun kaman inuu barto doonaya qofkii inuun inuu macaansado uu garanayo macaanka kaman tumidiisu waa xudaydi wuxuu noqonayaa albaabka la maray
sidoo kale waxaa barnaamijka aan ka madhnaan doonin qaybtii halabuurka iyo heesaaga iyadoo caawana aynala caweyn doonto miyuu cas yahay miyuu madow yahay ma akhtar baa ma buluug baa weligayba hinaasa maan arkin te wax ilahay lagu mahadnaqo soo maaha ha anugu raalliyaan ahay waa fanaanada nimco yaasiin carraale oo marka laga yimaado hinaasahaasi sidoo kale aynala wadaagi doontaa suugaan amaba hees ay qaado oo iyaduna ku saabsan isla hinaasahaasi naadiga marabtood beryahanu guurmaagan tahay ayaani maqlay sheekado naftaydu la maagantee muxuu xaalkaagu yahay muxuu xaalkaagu yahay inaan marta tuuroon masayra miyaad rabtaa
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal dhowrkii bilood ee u dambeeyey waxaa dunida ku faafay islamarkaana saamayn dhinacyo badana ku yeeshay xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu dhaliyo amaba uu keeno coronavirus kaasoo dunida qofku haddii aanu ku dhicin ugu yaraan uu magaciisa maqlay xanuunkan oo ah mid guud ahaan dunida ku cusub ayay soomaalidu maqalkiisa iyo weliba waayihiisa la wadaagaan dunida inteeda kale hase yeeshee waxaa jiray xanuuno hore soomaalida ugu dhici jiray oo inkastoo aan diraasad caafimaad oo rasmiya lagu samayn qaybo dadka ka mid ah ee ay sheegaan in calaamadaha qaar ay wadaagaan xanuunka covid sagaal iyo toban waxaana xanuunadaasi ka mid a xanuunka ay soomaalidu u taqaana kaduudiye hore ayaa loo yidhi colka warafma lagu dayay ee marka aynu ka soo tagno talooyinka caafimaad ee dadka ehelka u ah ee ay bixinayaan ayaa bulshada kalena qofba geestiisa uu ka istaagay waayaha uu soo kordhiyey xanuunkan abwaan cismaan cabdulaahi guure waa abwaan iyo weliba saxafi ku nool magaalada muqdisho islamarkaana gabay ka curiya dood dhex maraysa xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu keeno coronavirus iyo weliba xanuunka kadudiye oo hore soomaalidu isaga u taqaanay waxaana abwaanku magaalada muqdisho ugu warramay waryahayaga xasan kaafi qoyste karoona iyo kaduudiye waxaa igu dhaliyey marka koowaad hadda ka hor waxaa jiray oo kasii horeeyey oo aan filayo inay ahayd laba kun toban iyo afartii berigaas oo kaduudiyaha ugu horeysay soomaaliya ayaan waxaan doonsiiyey kaduudiye iyo daacun marka dad badana hadda markii karoonihii ay la yaabeen ayaa haddii alla kuurina waxay dhaheen war maxaad u aamusantaha guurow aafadan cusub oo karoono la yidhaah oo hadda timid waxaa kaloo iyadana igu sii dhaliyey karoonaha oo dad badanu ay siday doonaan u fasirayaanoo qaarba haddii alla kuurina meeshay rabaan ay la aadayaan marka inaan bal haddii alla kuuron yahay fariimaha warbaahintu ay gudbiso iyo cudurkan inuu yahay cudur haddii alla kuuron yahay aan cidna dhaafaynin oo aan cid gaara u imaanin oo aan cid gaara u socon oon cid gaara loola jeedin oon cid gaaru wadan inuu yahay tahay masiiba haddii alla kuroya aadmiga aan cidna dhaafayn inuu yahay inaan muujiyana waa aan rabay oo dhinac wacyigelin uu ka yahay kaduudiya waa nin loo kalo asigu soomaaliya uu ku egyahay ninkaana waa nin caalamiyaho weliba bilo gudaheed caan ku noqday waa tahay waxaan kaa rabaa marka inta aan gabay ahaan aanan dhegaystayaasha u saarin bal doodu siday u dhacayso qaab sheekaa haddaad noogu sheegto ereyada iswadaarsanaya waxa waaye kaduudiya dooda bilaabayo wuxuu leeyahay war karoorow waad cusub tahay hadda dunida timid haddana adduunkii oo dhan aad kala xirtay oo ummadii oo dhan karantiin aad geliso caradii waad jahwareerisay siday wax kaa yihiin karoona hadlayo wuxuu leeyahay war haddii kaagana la hadlayo maba ku garanaye kuma tahay horta isu kay sheeg markaasuu leeyahay war cudurkaa da'weyn oo muddo soo jiray aan anigu ahay siday wax kaa yihiin carradii waad qarribtay kanna wuxuu leeyahay weligay kuma aanan maqal saxaafaduna kuma werin marka ninyahow malaha waxaa tahay haddii alla kuu roon yahay fidhiid geeska afrika ku go'doomay anigu isku fac ma nihiro nin caalami yahan ahayo adduunka dhan ayaa layga yaqaanaahe idaayow leeyahay marka waa dood labadaas dhex maraysa laakiin aakirkii halka ayay haddii alla kuu roon yahay imaanaysa waa tahay marka muxuu ku bilaabayaa kadoodayuhu
kaduudiyuu wuxuu ku bilaabayaa haddii alla kuu roon yahay ama dooda dhamma wa ay ku bilaabanaysaa oo aan ku bilaabayaa
adduunyada kadeediyo kurba iyo dhibaatiyo kaar lagama waayee dad hadduu kaftami jiray ama muran kilkili jiray ama uu ka siiyo maag karkabiyo colaadiyo fidna huruda kici jiray kalkan duul kalaa yimid karooniya kaduudiye dood kulul dhex taallo midba kaalin sheegto iskosanayo weeye rabbi yaa kariimihe ka dhegaysta sheekada kollay waa kudiyo kaar dadka koonka joogiyo koobka isku haysto midna namakal kaaline kaftankiiyo ujeeddada doodda qodobka koowaad kaduudshaa bilaabo wuxuu yidhi karoonow inta cudurkadiida leh qaaxiyo karoodiyo kasar iyo cagaarshow dhiikariyo jadeeciyo kalamiiriyo daacuun kaniiciyo abbooliyo keygan kula hadlaayo dadka kuraya waayeel kalxamaha ka jebi jiray kula yaabnay adigee horta yaa ku soo diray afarta koone dunidan aadmigii ku noolaay waa adigan kurbeeyo wada kiisay uunkee miyaan xeer ku qabanayn muddo kooban gudaheed waa adigan kadeedo karantiilka geliyo dadkii kala kaxeeye maxaa tahay karoonow war cusub wuxuu yidhi karoonana horta kuma aqaanee su'aal haygu kadinine kaagan ila hadlaayow marka hore kumaa tahay kaduudiya wuxuu yidhi cudurkaa horreeyo soomaalidu ka saydo kuunyadiisa caankaa la yidhaa kaduudshiyo duq kabiirahaan ahay wuxuu yidhi karoonana soori waanu ka xumahay maanta ka hor kaduudiye kama maqal adduunyada saxaafaduna kuma werin kaduudiya wuxuu yidhi kama waalin dunido ma ka horaysa farasko degdeg koonfur iyo bari kuma qaadin duulaan kadinkana ma dhaafine io warran karoonow kabiir waaye joogiyo lama qariyo kaadire fidhiid aan kacayno addimadu kogeen iyo makaslaan hurdaa tahay kaduudiya wuxuu yidhi sheekadu karoonow kaftan way ka weyntee kiiska hayska waaline ka jawaab su'aalaha kunturaadda yaa qaba wuxuu yidhi karoonana inkastoon kormeer iyo ku mashquulsanahay howl haddana kuma yasaayee dadka yuu ku jiraba kaaradhiga sugaaye bal warkaaga soo koob ha ka badin hal iyo labo aye kaduudiya wuxuu yidhi waayahee karoonow wadammadii kubweyn iyo kasmo iyo dhaqaaliyo kartida sheega jirayoo muruqoodu kuusnaay hadday xabad kaniino kaarjabina gebigood maanta keeni waayeen kollay waa cibaaro kabollaysma dheeree dadku ma isku kisba ma inta kibirtay noolaha cudurkeena geliyo kadab goynayaa tahay ma kacaan safmarahoo kulligood addoommada wada koobayaa tahay ma kiimi ka bislaato aadmigu karsheenoo kabtii loola jeediyo ka wareertay jahado la kiraysa baa tahay ma duray lagu kadsoomo goofi laga cabsoodiyo kaba jinni gashadayo kiish beena qaato karood laga dhigaa tahay hergebgibrey miyaa tahay mise bele ka qira wey ma kiis laga badbadiyo miidiyuhu kordhinayo siyaasadu kabayso kursi lagu ilaalsho koor lagu xidhaa tahay mise baas la koriyo dan lay soo kabeexdo kaalmo iyo dhaqaaliyo kaala lagu aruursho kasab lagu rabaa dhegaystayaal aad bay u mahadsan yihiin abwaan cismaan cabdilaahi guure iyo weliba wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxaana naga xasuusina gabaygan oo aada u dheer inaan idinka maqashiinay qayb kooban dhegaystayaal intiinii la socotay barnaamijyadii hore cawayska washington waxaynu ku soo qaadanay qayb aanu kaga hadlaynay taariikhdii allah u naxariistay marxuum maxamuud ismaaciil xudaydi taariikhdaas oo uu inooga warramaya brofesor axmed ismaaciil samatar oo isagu bartay maadada dhaqaalaha iyo siyaasadda hase yeeshee wax ka ururiyay taariikhda xudaydi waxaana qaybtan oo ah tii ugu dambaysay uu inagula wadaagi doonaa waxaa lagu xusuusan doona xudaydii iyo weliba aragtidii uu ka haystay fanka soomaalida xudaydii allay ha u naxariistee wuxuu ahaa qof aada u fikrad dheer marka aniga saddex qodob buu ila wadaagay in fanka qiimihiisu uu ku fadhiyo isaguna uu ka shaqeeyey intii uu noolaa toddobaatankaa sannadood inta ku dhow ee fanka uu ku dhex jiray kow faa'iidada ugu horraysa fanku uu keena buu yidhi markuu dhabta yahay waa run sheeg waa in runtu ay ka soo baxdo run lagu hadlo iyo run la dareemo labadaba ta labaad faa'iidada labaad ee fanku uu leeyahay waxa weeye wanaag inuu had iyo jeer iyadoo qadhaadhka iyo dhanaanka adduunyada la macnaynayo haddana wanaagu had iyo jeer in halka loo socdaa ay tahay ta saddexaadna waxa uu yidhi waa quruxda wax ishu ay qaban karto oo isha u naxariista xudaydi taas ayay ahayd dadaalkiisu waaya haddaynu soo qaadano saan horeba u tilmaanay de wuxuu ku soo noolaa deegaano kala duwan dee fankiisu markaynu dhahno dhinaca somalilan buu tegey markuu carabaa ka yimi haddana jabuuti buu tegey haddana koonfurta uu ku noolaa haddana qurbuhu uu soo gudbo haddana ku noolaa intaa mu'alifiin kala duwan buu la soo shaqeeyey oo raggii hore waaweynaa iyo weliba dee dhallinyaradan dambaba ha noqotee iyaga kuwaasi aragti nooceeya ayuu ka haystay se muxuu kaaga sheegay horta qofka ugu horeeya ee uu ii magacaabay ee fanka aada mooday inuu albaabkiisa furay oo balwada waxa la yidhaahaa keenay waa nin magaciisu imika uu dadka fanaaniintu ay aada u yaqaanaan oo la yidhaaho cabdi sinimo oo beri hore dhintay cabdi sinimo waa ninkii albaabka balwada iyo fanka furay dadkii waaweynaa ee safka hore soo fadhiistay taariikhda marka imika la qodo xudaydi wuxuu ku leeyahay dadka mu'alifiinta ah amba dee xaal abuurka ah riwaayadaha sameeya heesaha dejiya ee midhaha abuura dadka waaweynuu farta ku fiiqi jire safka hore soo fadhiista way badan yihiin laakiin waxaa ka mid ahaa xuseen aw faarax cali sugulle xasan sheekh muumin oo yidhi wuxuu ahaa nin geesiya oon cidna ka gaban laba riwaayadoodna mar qura qori kara xasan sheekh muumin hadraawi oo maanta weli inoo nool oo dee wuxuu abuuray maanta buugag waaweyn laga qoray maxamed cali kaariye yamyam iyo nin laga yaabo dad badan inay iloobeen wakhti horena dhintay laakiin majaajalada marka laga hadlayo aada moodo qof la mid ihi inaanu soo marin dadkeenna xagga fanka iyo abuuridda majaajalada oo magaciisa la odhan jiray cabdilaahi cabdi shube dadka caynkaas ayuu ii magacaabay waagaag dee marka la yidhaahdo fanka soomaalida dabcan isagu dee ilaa toddobaatan iyo sano ayuu kusoo jiro oo ku dhadhow markaad eegto dee marka laga soo qaaday xilligii waana qaaday un ama dee uu noqday xilli dahabiya fanka soomaalida soo maray oo toddobaatanadii wixii ka dambeeyey ilaa sideetanaadkii intii wixii sagaashanaadkii ka horreeyey oo dee fanku aad u hana qaaday kooxo badan baa samaysmay oo waaberiya oo kale hadday noqoto hadday ifti noqoto hadday noqoto kooxo badan baa jiray durdur hadday noqoto uu la shaqeeyey kooxahaasi badankooga koonfuruu ka shaqeeyey oo dhinaca soomaaliya waqooyibuu ka shaqeeyey dhinaca somalilan iyaga fanka muddadaasi fankaasi hana qaaday iyo marxaladaha soo maray maxaa isaga iyo fankaasi aragtida ka dhexaysay maxay ahayd dee taariikhdaasu aad bay u balballaadan tahay maanta ma soo wada koobi karno waxyaabaha laakiin xudaydii au ii calaamadiyey aniguna researchkaygii aan ku arkay muddo iminka laga joogo toban sannadood hadday u yar tahay waxa weeye horta kharashka ugu weyn iyo investmentka ugu weyn ee dowladii ay geliso fan soomaaliyeed ilaa lixdankii waxa ugu xoog weynayd dowladdii maxamed siyaad bare taa waa la isku daraa waanaad arkaysaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo siddeetankii lix iyo siddeetankii xoolo badan baa la geliyey weliba tobankii sannadood ee ugu horreeyey xoolo badan baa la geliyey sidii af soomaaliga qoridiisaba xoolo badan loo geliyey marka masraxii muqdisho ku yaalay wuxuu noqday meel weyn oo adduunyadu iskugu timaado fanaaniintu iskugu yimaadaan oo qurux badan ee shiinuhu dhisa wakhtigaas fanka soomaalidu cirka ayuu galay inkastoo qayb ka mid ihii ay iska ahayd probaganda madaxweynaha waddanka wakhtigaa jooga lagu ammaanayay oo waxoogaa yaro naaqusaysay dee fankii oo nadiif ah talabaad wuxuu xudaydii farta iigu fiiqay oo uu yidhi dadka soomaalidu ee geeska ku nool khaasadanna wixii jamhuuriyadda soomaalida wakhtigeegii laba ayaa wax wal wax badan bay wadaageen wuxuu yidhi markay noqoto xagga riwaayada abuurka ereyad abuurka codka intaa markaad iswada raacayso dad ka yimaaday somaliland amba gobolkii waqooyi ee jamhuuriyadda soomaalida ayaa caan ku noqday oo aada iyo aad halka arrintaa uga soo dhalaalay markay noqoto musiga abuuridiisa oo castro ballaadhan la samaynayo ee instruments qaybo badan laysku keenayo amba qofku goonidiiba a u tumayo arrintaa xagga musiga abuuridiisa iyo isku dubaridkiisa waxaa hibo gooniya ula ahaa buu yidhi dadka soomaaliyeed ee khaasatan jamhuuriyadda xaggeegii koonfureed ka yimid ayaa ayaa ayaa awoodu lahaa dad buu halkaa ka magacaabay uu leeyahay yani musiga siday u sameeyaan ay u tumaan wax cajiib ayay ahayd waxaa ka mid a xuseen baajuni nin la odhan jiray waxaa ka mid a axmed naaji waxaa ka mid a jim sheekh muumin waxaa ka mid a daawud cali masxaf oo dhowaan dhintay dad caynkaas ayaa ka soo baxay iyo qaar badan oo kale macaw oo dhexda yartumi dhex yartutumi jiray dad badan oo caynkaasa xagga musiga koonfurta wadanka jamhuuriyadda soomaalida dadka ku nooli waxay noqdeen dad aad iyo aada ugu horeeya oo caan ku ah ugu dambayn haddaynu eegno brofesore muddadaa dheer buu kusoo jiray fanka aragtidaasu ka qabay fanaaniinta iyo hal abuurada iyo musishinadaasu la soo shaqeeyey jiilkii hore waa la joogo uu la shaqeeyey jiilkii dhexe waa la shaqeeyey kii dambe hadda jooga xilligan uu geeriyoonayna waa la joogo dee hadda bilo ka hor baaba xaflad weyn loo qabto uu la joogay maxaa lagu xusuusan doonaa maxamuud ismaaciil xudeydi anigu saddex amuurood baan markaan dersay xudeydi in badanna aan la sheekaystay muddo imika ku dhow sideed sannadood saddex amuurood baa ii soo baxay kuwo yar yaroo kale way jiraan laakiin saddex ayaa ii hilaacay markaan aada u dirsay ko dee tumidda kaman sida loo tumo iyo quruxda ka soo baxda markuu tumayo ka dhab tahay yacni waxa weeye qof taariikhda halkaa safka ugu horreeya ka galay waa lagu xusuusanoo qofkii inuun kaman inuu barto doonaya qofkii inuun inuu macaansado uu garanayo macaanka kaman tumidiisu waa xudeydi wuxuu noqonayaa albaabka la marayo ta labaad cudeydi wuxuu ahaa oon ku bartay aniguna dadkuna ay igu sheegeen qof qalbigiisu ballaadhan yahay ilbax ah deeqsinimaduna ay aada iyo aada ugu weyn tahay xaggiisa dadnimadiisu wanaagsan tahay dadka qadariya si wanaagsan ula socda afkiisana xumaan badani aanay kasoo bixin buu ahaa ta saddexaadees xudeydi lagu xusuusanayaa waxa weeye qof soomaalidu noocay doontaa ha noqotee soomaali qofku hadduu yahay jacayl gooniya u haya si gooniya u xushmadeeya xaqdhowra ayuha waa arrimaha loo baahan yahay in la soo celiyo dadnimadaa guud ee ummadda soomaalidu ay wadaagto xudeedina taasi markhaati buu ka ahaa sidana wuu u noolaa intii ilaahay nafta u siiyey saddexdaa amuurood baynu ku xusuusan karnaa xudeedii laakiin dee dad badan oo iyaguna isaga yaqaana ayaa in kale ku dari kara
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysigii ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanada nimce yaasiin caraale iyadoo fanaanadu magaalada hargeysa ugu warantay waryahayaga sagaal mustafa xasan nuur wagaag nimco heestaasi haddaynu intaas kaga nimaadno heesahaagu runtii ma kala dhacaan jacayl bay u badan yihiin maxaan idhahdaye mid xataa hinaasahabaa jirtay mid shakigaad ka samaysay baa jirtay heesuhu way fara badan yihiinlaakiinse jacaylkaan u badan jacaylkaad u badantaa intaan mid kuu sheego hinaase noloshayda man arkin haye
miyuu cas yahay miyuu madow yahay ma akhtar baa ma buluug baa weligayba hinaase maan arkin de wax ilahay lagu mahad naqo soo maaha de ha anigu raalliyaan ahay de maba mabaan arkin baa labada indhood waanan ogahay dhibkiisa iyo xanuunkiisa dadku ku dhacan waan ugu duceeya ana ilaahay igahayun baan nahdaa marka horta wax la yidhaahdo ma jecli laakiinse mar baan qaaday heys masayra kaasna aniga qisadaygu may dhicin adoon maaliyoox dhaqan madiyoo nool toonahay miskiinoo faramadhnaa markii aan ka aqbalay adigaa maanta isbedelay inahan mana sheegtoon kumahagamaan jeclayn laakiin samir ba iska jiraa inaad iga maarabtood beryaxanu guurmaagan tahay ayaani maqlay sheekado naftaydu la maagantee muxuu xaalkaagu yahay muxuu xaalkaagu yahay inaan marta tuuroon masayra miyaad rabtaa anigana ima khusayso laakiinse waa true story waa true story ha waa qiso dadka ku dhacda
Thank you. لكن السمير بيسكت هنا أنا ما نشيت وما هذا ما كانت عيني لكن السمير بيسكت هنا بيجا ما نتوب بريحة نقول ما قد ayaana maqlay sheekado naftaydu lamaaganta muxuu xaalkaagu yahay muxuu xaalkaagu yahay nimaanu maka tuuro masayamiyaaninaanu maka tuuro masayamiyaanabaa
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo intaynu toddobaadka xigay isugu yimid doona barnaamijkan oo kalea waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
marka tuuro masayra miyaad